faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamedeen cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmaraag
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiriif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirisaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakraan raadiyo cadaado jawaar
halkani wareediyo cadaada waxaad ku soo dhawaataan warka duurur qodobada maanta aad maqli doontaan waxaa ugu dooro ciidamada midooda afrika misomo baniya saldhigga ciidanka ay ku lahaayeen qeybo ka mida gobolka hira ciidamada dowladda federaalk soomaaliya howlgalladii ka sameyn kusoo qaabtay dad fara badan madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi dini oo safar dhanka dhulka maanta ku gaaray magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo marka ugu horeysay safar uga baxay waddanka ee maraykanka maamulka gobolka shabeellaha hoose iyo taliska ciidanka xoogga dalka oo war ka soo saaray weerarkii saakii xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen qeybo ka mid ah gobolka shabeellaha hoose intaasaad maqasheen waxaan qodobada ugu doo koran warka duule reediyo cadaado goro diya garowa warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duur wanaagsan saaxiibayaal waa duur axada taariikhda ku aatisan tahay labylabaatanka bisha sagaalada sebtembar labada kun iyo sagaaliyo tobanka intaasaad maqasheen waxay ahaan qodobada ugu doo koran warka dowla reediyo cadaado iminkii haatanna kusoo dhawaada warkii oo dhan ciidamada midooda afrika amisom gaar ahaan kuwa jabuuti ee qeybta ka ah howlgalka midooda afrika amisom ayaa maanta waxay iska ambabaxeen saldhig milatari ay ku lahaayeen degmada jilaqsi ee gobolka hiiraan bashiir cabdulaahi cusmaan ayaa warkan ka soo diray beledweyne madax xuseen siyaad oo ka mid ah mas-uuliyiinta amniga degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in dhammaan saldhigyadii ay baneeyeen ciidamada amisom gaar ahaan kuwa dalka jabuuti ay la wareegeen ciidamada dowladda soomaaliya dhammaan maamulkeenna annagoo wada joogna ayaan saaka la kulannay baar adugu labadii saac iyo barkii ilaa saddex saac iyagoo guranaya alaabtoodii oo guuraya wax hadda na dhexsaday oo aan sheegi karan jiraan waxay noo sheegeenna male waa guurayna xataa ma dhig wax degma ahaani shacab laga galay midna ma sheegi karna iyagoo guuraan baan la kulannay markay kasii dhammaanayn baana waa isku talagalnay daqiiqadiiba waa ciidamadan u yeernay annagaa degan maxawsleey iyo ciidan soomaaliyeed iyo macal maamulkeenna diyaaraan ku nahay inaan amniga magaalada sug- nin haddaad ka kiciso hurdaa waa ninkiisii moogtahay ninkii hadda isagoo noo sheegin ee aan nala wadaagin wax macluumaada uu meeshaas uga baxayo isagoo noo sheegin guuray haddii aan ka daba tagnana hadda waxaan kala kulmi lahayn waa isaga jeednaaba marka waa taas waa goobihii muhiimka ahaay oo shacabka ay shaqada uga hayeen oo hiil walaal aan ugu bixinay oo difaacyada uga jiri jireen in hal saacada la baneeyo iyadoon cid maamulka oo lala wadaaga ayna jirin taa waxaan u garanay in cadowga loo banaynaayo goobaha inay yimaadaana la rabo laakiin ilaahay baan leenahay waana iska dhixinaynaa insha allah wax urguf oo hadda naga dhexeeyana ma jirin wax oo haddi dhaweed oon shir isugu tagnay oo amniga aan ka hadalnaynay si magaalada amnigeeda loo sugi lahay aan ka hadlaynay nabadaan kusoo kala tagnay wax hadda jawi oo magaalada oo maxaa ka taagan male ganacsigeedii waa furan yahay layrkeedii waa u daaran yahay wax dhibaata ah oo hadda magaalada ka jira male markii un wax dhacaan dadku waa laga yaabaa qalqal inuu dhaco laakiin hadda wax ay tilmaami la tilmaami kara male sidoo kale waxuu baaq u diray madaxda dowladda soomaaliya iyo hirshabelle xiriirku wuxuu ka dhexeeyaa dowladda hirshabeelle iyo dowladda federaalka iyo wixii ay khusayso arrimahaas oo dhamo waanaan ogeysiinay gudoomiyaha gobolkaan ogeysiinay wasiirkiina soo magacaabay oo arrimaha gudaha ogeysiinay isagaa nooga wakiila ilaa heer madaxweyne inuu ogeysiiyo halkaas ayay soo mari doontaa hadalkoodu maana hadda annaga wax oo wadahadal oo hadda saas oo oo aan ugu tegayna ama inoogu imaanahan ma jiraan sababta keentay in naloo sheegi waayo oo boorsayaalkii iyo aan baagyadii iyo gaadiidkii ayadoo laray aan la kulanno oo waxaan la istajacnay oo ilaa hadda la yaabanahay marka eh, si kalaan baan u qaadanay warkaas marka dhib ma lahan ilaa iyo hadda ma jirto wax war oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka midooda afrika ee ku sugan magaalada beledweyne mahadsaned bashir halka warkaas aad ka dhegaysanaysaa horaadiyaha cadaado madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa markii ugu horeysay saddex sano kadib maanta magaalada new york ee dalka maraykanka ugu dhoofay ka qaybgalka shirka golaha guud ee qaramada midoobe oo maalinta beri ah halkaasi ka furmi doona madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wafdi hogaaminaya ayaa maanta uunba baxay magaalada new york ee dalka maraykanka halkaas oo la filayo inay uga qayb galaan shirka golaha guud ee qaramada midoobay saddex sano kadib waa markii ugu horreysay oo madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu anbabaxo maraykanka si uga qayb galo shirkaasi waxaana horey u xadiday dhalashada dalka maraykanka oo ka haysta ha yeeshee uu iska celiyey koodii bisha agost ee sanadkaani labadii sane lasoo dhaafay ayaa shirka guud ee golaha ammaanka ee qaramada midoobey waxaa ka qaybgelayay oo madaxweynaha wakiil ugu ahaa ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan caali kheyre wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalk ee soomaaliya ambasador axmed ciise cawad
madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa maanta safar shaqo uga baxay eh, magaalada new york eh, iyo isagii wafdiga hogaaminaya isagoo ka qaybgeli doona eh, kulanka golaha guud ee qaramada midoobey sanadlaha ah oo ka furmi doona eh, labada maalmood soo socota haddii la yiraahdo new york madaxweynaha intuu jeedo eh, new york eh, wuxuu la kulmi doonaa wufuud badan oo caalamka ka socota oo xiriiro laga dhexeeya nabadgeysyada iyo xiriiro kale oo guud Eh, wuxuu kale madaxweynaha ka jeedin doonaa eh, khudbadda rasmiga ee dowladda soomaaliya oo shirka intuu socdo Eh, fursadadaasna madaxweynaha wuxuu uga faa'iideysan doonaa inuu la kulmo eh, dowladda maraykanka eh, qaybo ka mid ah maadaama dowladda soomaaliya hadda ay kasoo kabanayso burburkii faraha badnaa oo heykalka dowladnimadii usoo noqonayay saaxada caalamka madaxweynaha wuxuu rabaa inuu uga faa'iideysto fursaddan in uu tuso um, eh, caalamka in soomaaliya ay lugaheeda ku istaagtay in soomaaliya horukac weyn ay samaynayso in soomaaliya ay hadda ku tallaabsatay horumar ballaaran oo xagga dhaqaalaha siyaasadda iyo amnigaba ah iyo qorshaha soomaaliya u degan sanadaha soo socda hadduu la yidhaahdo sidii loo dardargelin lahaa eh, doorashooyinka dowlad wanaagga iyo la dagaalanka musuq maasuqa oo la ogtihiin sharciga shalay inuu saxiixay madaxweynaha ajendayaasha ugu waaweyn ee hogaamiyaasha caalamka ay kaga arrinsan doonaan meertada todobaatan iyo afraad ee golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa waxaa ugu muhiimsan xoojinta fursadaha shaqo iyo siyaasadda dhallinyarada halhulidda cowladaha iyo khilaafaadka caalamka kubcinta dhaqaalaha ilaalinta xuquuqa aadanaha iyo maaraynta daalada lagu wajahayo waxa lagu yeero argagixisada warka duhura reedhiyo cadaado ayaad degaysanaysaan saacdii lasoo dhaafay ayaa ciidamada hirshabelle gaar ahaan kuwa ka howlgala magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxay soo qaabteen dad dhallinyaraha ay ku eedayeen inay falal amdar ay ka geysanayaan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan gudoomiye ku-xigeenka dhanka ammaanka siyaasadda iyo maamulka gobolka hiiraan xasan ibraahin cabdulla oo la hadlay warbaahinta wuxuu sheegay in ciidamada ammaanka ay soo qaabteen ku dhowaad labaatan ruux oo loo xihirinaya falal amdaro kuwaasoo badankooda isticmaalayay waxyaabaha ammaanka dooriya sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa maamulka hirshabelle ay howlgal qorshaysan ay ka fuliyeen deegaana u dhexeeya magaalooyinka buulobarde ee gobolka hiiraan iyo sidoo kale magaalada Jaq- magaalada jalalaqsi ee isla gobolka hiiraan islamarkaasna ay kusoo qabteen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab Ee, beledweyne gudub waxaa ka socda howlgalla lagu xaqiijinayo amniga iyo dadka daraagiska isticmaala waxaa xirxiran in ka badan labaatan meeyo lasoo bandhigi doono oo lagu soo qabtay muqaadaraad sidoo kale waxaa howlgalle ay ka socdaan ee, gobolka hiiraan qaybo ka mid ah degmada ee, jallaqsi iyo buuliberdo inta u dhexaysa waxaa halkaas lagu laayay kooxihii nabadgidka ee saraakiil ka tirsan oo madaxdoodii horjoogaha u ahaa qaybo ka mid ah howlgalladan weli way socdaan balweynena waxaa ka socda howlgallo ciidanka xoogga ay ku xaqiijinayaan qaybahooda kala duwan dadka habeenkii ka geysta dhibaatada dhacda iyo sidoo kale muqaadaraadka waxaana soo bandhigi doonaa dhowaan aan kula sugeynay dad ka mid ah dadka istimcaal daraadiska ee beledweyne oo ilaa iyo tobaneeyo iyo labaataneeyo gaaraya oo aan saxaafadda iyo muqaadaraadka iyo qoryihii lagu soo qabtay aan soo bandhigi doono insha allah warka dowla radio cadaado ayaad dhegaysanaysaan madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dini ayaa maanta safar dhulka uga soo babaxay magaalada garowe ee puntland wax ku gaaray magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dini oo ayaa safar deg deg ah oo horla soo shaaceen maanta ku gaaray magaalada boosaaso ee gobolka bariga ee puntland safarkan boosaaso ku tagay madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dini ayaa warar soo baxaya waxay sheegayaan inuu la xiriiriyo dhinaca amniga islamarkaasna uu kulamo uu ka bilaabayo magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland halkaas uu kulamo uu kula qaadi doono saraakiisha amniga ee ka howlgala gobolka bari ee puntland wararka aan helayna waxay sheegayaan inuu maanta uu la kulmi doono saraakiisha dhinaca tababarada ciidamada maamulka puntland ee ka taageera puntland kuwaas oo ka socda imaaradka carabta oo ku sugan magaalada boosaaso ee gobolka bari ee soomaaliya magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland waxay ka mid tahay magaalooyinka u amniga yar deegaanada puntland waxaana mararka qaarkood ka dhaca weeraro iyo dalal mas-uuliyadda ay sheegtaan al-shabaab iyo daaciisha taliska ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo qaybo ka mid ah maamulka gobolka shabeelle hoose ayaa war ka soo saaray weerarka saaki al-shabaab ay ku qaadeen deegaana hoosta degmada awdhegle ee gobolka shabeellaha hoose gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim aadan cali oleyqa najac ayaa saacado kadib wuxuu ka hadlay weerarka xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab maanta ay ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka ceelasaliini ee gobolka shabeellaha hoose weerarkaas ayaa sida la sheegay waxa uu ahaa mid ku bilowda gaar laga soo buuxay yaabaha qarxa islamarkaasna al-shabaab ay la beegsadeen saldhig ciidanka militariga soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka ceelasaliini waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo in ka badan dhowr saacadood halkaasi ka socday gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose wuxuu sheegay ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ay iska difaaceen weerar ka yimid xubnaha al-shabaab isagoona sheegay in guullo ay u rajanayaan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ee saaka laga dagaalamay dagaalamayaasha al-shabaab waxaan bogaadinayaa geesiyaasha ciidanka xoogga dalka iska difaacay weerarka kooxda khawaarijta ah ee weerarka saaka ku soo qaaday ee degmada awdhegle ee gobolka shabeellaha hoose guuleysta geesiyaasha dalkaygu ayuu yidhi gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose oo maanta warbaahinta kula hadlayay magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya dhankooda waxay sheegeen in weerarka iska difaaceen islamarkaasna ay khasaare ay gaarsiiyeen al-shabaab ha yeeshee aysan dhankooda sheegin al-shabaab inay la wareegeen gacankuhaynta saldhiga sidoo kalena ay askar badan ku dileen hubkan ay ka qabsadeen saldhiga ay saaka weerareen dagaalamayaasha al-shabaab qoraal ka soo baxay taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa lagu sheegay in xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay soo weerareen deegaanka ceelsiliin oo hoosta degmada awdhegle ee gobolka shabeellaha hoose ciidanka xoogga dalka ayaa iska caabiyey weerar al-shabaab asaaka ay ku qaadeen deegaanka ceelsiliin oo hoosta degmada awdhegle ee gobolka shabeellaha hoose ayuuna cadowga gaarsiiyey khasaare dhamshiya dhaawac leh ceelsiliin waxaa si buuxda gacanta ugu haya ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya kana wada howlgala amnigana xaqiijinaya ayaa lagu yiri warka oo ka soo baxay ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya dhanka kale dagaalamayaasha al-shabaab ayaa sheegay in weerarka deegaanka ceelsiliinna ay ku qaadeen ay khasaare xoogla ku gaarsiiyeen ciidanka militari iyo halkaas saldhigga ku lahaa saraakiil ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa dhankooda warbaahinta waxay u sheegeen in ciidankooda ay si buuxda la wareegeen deegaankaasi islamarkaasna ay la wareegeen saldhiggii ciidanka militariga soomaaliya ay ku lahaayeen deegaanka hoosta degmada awdhegle ee gobolka shabeellaha hoose warka duula radio cadaado ayaad dhegaysanaysaan wararkaan ka helayna duleedka magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxay sheegayaan in halkaasi goor lagu dilay mid ka mid ah dadka deegaanka dilkan ayaa ka dhacay deegaan lagu magacaabo xanan buuro oo dhaca duleedka magaalada dhuusamareeb islamarkaasna waxaa geystay ruux kuuba isna qori aki fadhisamin ahaa sida wararka halkaasi naga soo gaaraya ay kusoo waramayaan waryaasha ku sugan magaalada dhuusamareeb ee galmudug waxay sheegayaan ninka dilka geystay oo horey lagu geystay fal dhaawac ahaa kadib markii lagu dhuftay tuurey sidoo kale waxaa la sheegayaa in dilka geystay ninkaasi uu ka aroorgabsaday ninkii tuurada hore ugu geystay isaguna ahaa wiilka ninkan la dhashay goobta dilkaas oo ka dhacaya waxaa si degdeg ah iskaga baxsay ninkii ka dambeeya dilkaasi inta badan deegaanada gobolkan galgaduud ee galmudug waxaa ka dhaca dil ku salaysan aanooyin qabiil iyo kuwa argosya dowladda wadanka etoobiya ayaa waxay sheegtay in gudaha wadankaas etoobiya ciidamada sirdoonka ay ku qabteen xubno ka tirsan ururada daacish iyo sidoo kale ururka al-shabaab warbaahinta dowladda etoobiya ee fana ayaa waxay sheegtay in shilay sabdi ahayd ciidamada ammaanka ay gacanta ay ku dhigeen xubno ka tirsan kooxaha al-shabaab ee daacish ee ka dagaalama gudaha wadanka soomaaliya fana waxay sheegtay in raggan la qabtay oo ku jiro hogaamya lagu magacaabo maxamed cabdulaahi ayna abaabulayaan weeraro ay la baagsanayaan meelaha dadka ay ku badan yihiin sida hoteelada iyo goobaha lagu cibaadaysto oo ku taala meelaha dad isku yimaadaan ee magaalada adsabo ee caasimada wadanka etoobiya sidoo kale saraakiisha ka tirsan sirdoonka wadanka etoobiya waxay tilmaameen in xilliga la qabanayo raggaani ay wadeen rag aruurin islamarkaasna ay muuqalo duubayeen goobaha ay doonayaan inay weerar la beegsadaan howlgalka lagu soo qaatay xubnahani ayaa si wadajir ah waxaa iskaga kaashaday sirdoonka ee dalka etoobiya ee jabuuti sid lagu sheegay war-saxaabeed ka soo baxay wasaaradda warfinta wadanka etoobiya warka ayaa intaas waxay ku darayaan in meelo kale oo kala duwan warka ayaa intaas waxay ku darayaan in meelo kale oo kala duwan ay ku sugnaayeen raggaasi sida adsababa maamulka oromada iyo gobolka soomaalida etoobiya gaar ahaan magaalada joojiga ee xarunta dowladooyinka soomaalida etoobiya dhowaan ayay ahayd markii hay-adaha ammaanka dalka etoobiya ay shaaciyeen inay gacanta ay ku dhigeen xubno ka tirsan daacish oo doonayay inay unuya ka samaystaan gudaha wadanka etoobiya warka duura radio cadaado ayaa degeysanaysaan dhalinyarada saxlil qaaranta ayaa waxay bilaabeen inay dhisaan meelaha ay ka bursan tahay wadada laamiga ah ee dhex marta magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan bashiir cabdulaahi casman ayaa warkan kasoo diray mar kale magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee hirshabelle meelaha inta badan ay dhallinyaradan carrada ku shubeen oo burburka xooggan uu ka muuqday islamarkaana godad ahaa ayaa waxaa ka mid ah wadada dhex marta magaalada beledweyne qaar ka mid ah dhallinyarada oo ka hadlay ayaa sheegay inaan ka shaqayno waddada burbursan ee annagu aan leenahay runtii waddadaasi waxay aad muhiim iyo aad iyo aad ugu laheeday muhiimad in maaragtay la carabuuxiyo shaqadani ma ahan mid aan mashruuc ku soo qaadannay hooyooyinka marka waxay ku qabeen meeshaan dhibaato aad u badan dhibaato aad iyo aad u badan ay ku qabeen runtii damqashadaas aan ka damqaday ayaa igu kalliftay inaan u aruuriyo contribution oo aan maaragtay carabuuxin ku samayno waddada laamiga ah ee dhex marta magaalada beledweyne shaqadaan aan maanta hayno ma ahan mid aan mashruuc ku soo qaadana waa ku celinaya mid aan hay-ad ka soo qaadana ma aha mid maaragtay cid kaleetood ay noo soo martaysayna ma aha waa dad maaragtay muxsiniin ah oo waddankaan u dhashay oo reer hiiraan ah lacagays ka soo aruuriyeen ayaa maaragtay noo suurta gashay inaan maanta afartii baabuura ugu horraysay aan gidinno oo gacanteenna aan ku fidinno ma ahan mid maaragtay joogsa doonto isxaqaaqaankaas waa mid socon doono ma aha maantay berri ma aha mar weliba oo maaragtay aan aragno meelaha maaragtay jajaban ama maaragtay gaadiidka dhibaatada ku hayso ama dadka shacabka dhibaatada ku hayso waxaan diyaar u nahay inaan isxilqaan aan maaragtay aan ugu fulino ciddii maaragtay ayadana maaragtay ku darsanaysan waa diyaar laakiin hadda isxilqaan waa barnaamijkan ma aha mid maaragtay mashruuc lagu soo qaatay ma aha mid maaragtay meel kale looga yimid laakiin waa isxilqaan intii dhallinyarada isxilqaankaas qayb qaateen waa u mahad celinayaa waxaan leeyahay mahadu ha idiiga sugnaato insha allahu tacaala waana mid sii socon doona ma aha mid maantay iyo berri ku eg insha allah waan filaynaa inaan sii socdo ilaa in maaragtay intii maaragtay bilicda magaalada ay ka soo noqoto biidnillahi kariim maahan meelo kaleeto ama hay-ado kaleeto inay ka helaan dhaqaalo amase dawli intaba waa dhalinyaro iskood ayagu iskood haqaami iskood waxay u istaageen inay waddada meeshii daran ay carro ku shubaan ad arkaysaan hadda waxay kusoo shubeen dhowr beelood oo kala duwan ayaan hadda kusoo shubnay waan u taaganaha inaan mar walbaba meeshii daran inaan aan sii carro buuxinno waxayna dhallinyaradan ugu baaqeen jaaliyadda ka soo jeeda gobolka hiiraan inay ka qayb qaataan sidii dib ay u dhisi lahaayeen waddooyinka burbursan ee ku yaala magaalada beledweyne waxaan ugu baaqayaa dhallinyarada reer hiiraan ama dadka reer hiiraan shacabweynaha reer hiiraan in ay si wada jira wax u qabsadaan inay waddadooda ay dhistaan in ay maaragtay ay garab istaagaan mas-uuliyadooda mas-uuliyiintooda inay garab istaagaan gacmo wadajir ay wax ku gooyaan runtii daartaan aan hor taagannahay waxaa laga yaabaa inay karaysan tahay muddo ka badan labaatan sannadood inay karaysan tahay ma awoodi waynin markaa shakhsigii iska lahaa ama walaalkii iska lahaa inta ka horrayso inuu laami uu saaro ma awoodi waynin dadku waxay dhisanayaan dabaqyo dhaadheer daar dhaadheeray dhisanayaan haddana kuma soo dhacayso in ay waddada hortooda ah bilicdeeda iyo quruxdeeda iyo nidaamkeeda ay ka shaqeeyaan kuma soo dhacayso ma xasuusna ganacsatada marka ee reer hiiraan hadday dalka joogaan iyo hadday dibadda joogaanba waxaan leeyahay dalkiina inaad dhisatiin wax idiin dhaamo ma jirto Ee, dhallinyaradana waxa uu baaqayaa in dhallinyaro la ahaado waxna la qaban wax micno ahay soo kordhinaysaa maanta ma jirto shabeellada dhexe ayaan waxaan isla nahay maamul goboleedka hiirshabeelle oo madaxweyne ka yahay ee, mudane maxamed cabdi waare gobolka shabeellada dhexe dhallinyaro ka socotahay u malaymaa in intay timaado inta ama laamigan ay cara buuxiso ama ay qurxiso ama wanaageeda ay ka shaqayso u malay maayo reer hiiraan inta ka baxayna inay xagga dhisaan u malay maayo dadka marka u dhashay deegaankan ayaa waxaa laga rabaa inay bilicdooda iyo magaaladooda quruxdooda inay ka shaqeeyaan laamigan oo la dhiso waxaa waaye waxa ko- waxa kordhaayo ama kobcaayo dhaqaalaha waxaa si fiican maaragtay u soo kobcaayo dakhliga in la isku tiirsanaado laga shaqeeyo nabadgelyada laga shaqeeyo xasinoolida laga shaqeeyo isdhexgalka bulshada laga shaqeeyo nabadda iyo horumarka laga shaqeeyo inaan aan wadadeenna isku dhiili tiranno laamigeenna aan dhisanno horumarinta magaaladeenna aan ka shaqeyno horumarka waxaan ugu shaqey karnaa annagoo isku tiirsanaano darawliinta magaalada ka shaqaysa beledweyne ayaan ka mid ahay gaadiidka baabuurta macnaha ka shaqaysa magaalada darawliinta waddaa ka mid ahay marka anoo fursaddan ka faa'iidaysanaa waddada maanta la samaynayo oo jaayga lagu shubaa sidaa arkaysiin fursad weyn bay noo tahay annaga khaasatan darawliinta magaalada ka shaqaysa haddaan nahay baabuurtii oo godadaha macnaha aan dhib ku qabno maritaanka aan marayno sida macnaha god jaban aad waa taqaaniin baabuurkii uu kaaga dhacayo baabuurkii uu kaaga jabaayo magaalada bilicdeeda aad ay u xun tahay codkaasi wuxuu dhameeyey warbixintii bashiir cabdulahi cismaan nooga soo diray magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan warka duhur radio cadaado ayaad degeysanaysaan sida ay sheegayaan wararka naga soo gaaraya hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed ee sooshaha amar la hor leh ayay hay-adaas kusoo rogtay diyaaradaha aadaya ama ka imaanaya garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose hay-adda ayaa dalbatay diyaaradaha aadaya kismaayo inay soo wadiisato xafiiska hay-adda fasax duulimaad afar labaatan saac ka hor sidaa daraaddeedna waxaa lagu wargeliyey shirkad kasta fasaxa ay ugu duuli lahayd kis- magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose si loogu joogteeyo duulimaadka ay ku aadi lahayd ama ay ugu imaan lahayd magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose amarkan cusub ayaa ka soo baxay hay-adda oo horey ugu amartay diyaaradaha aadaya kismaaye inay soo maraan magaalada caasimadda muqdisho si loo hubiyo xaaladaha ammaan ee diyaaradaha aadaya ama ka imaanaya magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maalmii lasoo dhaafay deegaanada maamulka jubbaland waxaa ka taagnaa walaa xoogan oo ka dhashay cunaqabataynta dowladda federaalk soomaaliya ee kusoo hurtay garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose kaasoo diyaaradaha aadaya ama ka imaanaya magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ay kusoo hurtay in ay soo maraan magaalada caasimadda muqdisho si loola socdo waxay wadaan marka ay tegayaan ama ka imaanayaan garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose amarkan cusub ee soo hortay dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan hay-adda duulista hawada ee soomaaliya ayaa ku su-aadaya xilli wafuud kala duwan oo lagu wada inay ka qayb galaan caleemasaarka madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed oobe iyadoo horey dowladda federaalk soomaaliya u shaacisay in aanay aqoonsan doonin doorashadii ka dhacday magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose warka duura kala socoteen rediocdada waa nagaan taas warka duura maanta waxaa soo saaray shaafici shariif maxamuud anigoo xasana ayaa idinla socodsiinayay tan iyo tan warkan warka kadib u kulmi doono waxaan saaxiib yaal idin leenahay duhur wanaagsan